نغمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى نغمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen axad ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay koob iyo labaatanka bisha lixaad ee jamaaduthani sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijkan idinkugu hayo waxaa ka mid ah kooxda riddada soomaaliya oo xayiraad dhanka hawada ah ku soo rogtay degmooyin ka tirsan gobolka gedo xilli halkaas laga dareemayo dhaqdhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda maamulka murtad cabdiraxmaan cirro oo qorsheynaya in maraykanka uu saldhig ciidan ka siiyo magaalada berbera siciiddani oo ku dhawaaqay in maamulkiisa ashaadaladirirka puntland uu samayn doono lacag u gaar ah qodobada kale ee faafareebka waxaa ka mid ah xasan sheekh oo qiray inuu yahay nin xun oo ay dadku ku sirmeen isagoo ku baaqa in doorashada soo socta aan dib loo dooran kanaalka wararka ee kataa'ib oo caawa baahiyey qaybta sagaaliyo tobanaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri waxaan sidoo kale barnaamijka caawa idinkugu hayaa wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe oo dowro u qabatay dadka sida dhuumaalaysiga muqaadaraadka u isticmaala kuna soo geliya wilaayada kelimaadkii laga jeediyey gebagabada dowradaasi ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan qodobadaasi wixii kaloo soo kordha iyo xubnihii hadalaynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan faafareebka ka marnaan doonin walaalaha suheyb iyo maahir ayaa barnaamijkaygala qaybgeli doona waxaadna toos nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah halka dhegaystayaasheena kale ay nagala socon karaan barteena life streamka ku soo dhowaada mar kale faafareebka wararka
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafareebka wararkeenu ku eegi doonno waxauu noqonayaa maamulka cabdiraxmaan ciro ayaa qorsheenaya in maraykanka uu saldhig ciidan ka siiyo magaalada berbera qodobkaas iyo sidoo kale siciiddani oo ku dhawaaqay in maamulka ashaadaladirirka ah ee isku magacaabay puntland uu samayn doono lacag u gaara waxaad ku dhegaysanaysaan xubinteena hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah aalaab uu xalkan ka soo jeedaya walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abu ayman xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa bashiir ku bilaabeynaa bartaalka tahayb ay ku leedahay aaladda telegramka waxaa barta caawa lagu faafiyey muuqaal uu soo saaray kataayib al akhbaariya kaasi oo ah qeybta sagaal iyo tobanaad mashruuca qeybinta sakada xoolaha nool kun afar boqol afartan iyo lix hijiri ayay mujaahidiintu ka sameeyeen deegaanka gurbaan ee wilaayada islaamiga ah ee bay muuqaalkan ayaana la daawan karaa muddo saddex daqiiqo ah waxaan markaan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa siciid deni oo ku dhawaaqay in maamulka puntland uu samayn doono lacag u gaara madaxweynaha maamulka dabalilifka ah ee isku magacaabay puntland ayaa shaaciyey inay soo daabacan doonaan lacag cusub oo shilin soomaali ah isagoona eedeyn kulul u jeediyey xasan gurguurte oo ah madaxweynaha xukuumadda muqdisho siciid deni ayaa xaqiijiyey in xukuumadda muqdisho ku guuldarraysatay sameynta lacag heshiis lagu yahay oo raacsan dhammaan nidaamkooda wuxuuna muujiyey in maamulkiisu ku qasban yahay in uu samaysto lacag uu u madax bannaan yahay inta lagu guda jiro sannadka labada kun shan iyo labaatanka siciid deni ayaa sheegay in lacagta keliya ee hadda laga isticmaalo gobollada waqooyi bari ay tahay lacagta doolarka maraykanka kadib markii uu duugoobay shilin soomaaliga dowladda puntland waxay bilowday daraasadda sameynta lacag u gaara puntland sida waddamada federaalka adduunka qaar ka mid ah ay u leeyihiin lacagtaasi oo mustaqbalka la jaanqaadi doontaa nidaamka maaliyadda soomaaliya marka miyarka iyo maskaxdu soo noqoto ayuu yidhi siciid cabdulaahi deni haddii maamulka fadhigiisu yahay garowe samaysto lacag shilin soomaali u gaaraa wuxuu noqon doonaa maamulka labaad ee leh lacag u khaasa maamulka somalilan ayaa horey u samaystay lacag gaara oo si aada looga isticmaalo gobolada waqooyi galbeed soomaaliya waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa maamulka cabdiraxmaan ciro oo qorsheynaya in maraykanka uu saldhig ciidan ka siiyo berbera maamulka shaadaladirirka ah ee somalilan ayaa sheegay in uu ku jiro qorshe uu dowladda saliibiyadda maraykanku ku siinayo saldhig militari oo ay ka dhisato magaalo xeebeeda berbera ee dhacda gobolka waqooyi galbeed soomaaliya wakiilka maamulkaasi ashaadaladirirka ah u jooga maraykanka bashiir good ayaa warbixin uu siiyey wakaaladda wararka u faafisa maamulkaasi waxa uu ku sheegay in maamulkiisu ku jiro qorshaha uu saldhigga berbera kaga siinayo maraykanka ninkan ayaa sidoo kale sheegay in maamulkiisu ka go-an yahay in uu cilaaqo la yeesho dowladda maraykanka maamulka fadhigiisu yahay hargeysa ayaa aaminsan in maraykanku maamulkooda u aqoonsan doono dowlad madax bannaan oo ka go-an soomaaliya inteeda kale hadalka ka soo yaray maamulka uu hogaamiyo murtad cabdiraxmaan ciro ayaa kusoo beegmayaa xilli maalmo ka hor laba xildhibaan oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ay soo jeediyeen hindise sharciyeed dowlad madax bannaan loogu aqoonsanayo maamulka somalilan waxay xubnahan qaanuun gaaleedkaasi horgeeyeen koongareeska boqol sideed iyo tobnaad ee dalka maraykanka inkastoo aanan weli cod loo qaadin sidoo kale wuxuu sharcigaasi doonayaa in maraykanku joogitaan duulimaasiyadeed ka sameeyo magaalada hargeysa ee xarunta waqooyi galbeed soomaaliya iyada oo loo marayo safaarad ama qunsuliyad arrimahan oo idil waxay imaanayaan xilli dhowaanahan ay soo baxayeen warar sheegaya in maamulka yuhuudda ee xoogga ku haystaa dhulalka muslimiinta ee filistiin uu danaynayo in uu saldhig ciidan ka samaysto xeebaha badda cas ee soomaaliya gaar ahaan magaalada berbera waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dad badan oo ku barakacay dagaalada magaalada ceerigaabo xilli maalmihii lasoo dhaafay ay dagaalo culus ka socdeen magaalada ceerigaabo ee xarunta gobolka sanaag islamarkaana u dhexeeyey maamulada la kala baxay s c iyo somalilan ayaa waxay taasi sababtay barakac xoogan dagaalada ka dhacay ceerigaabo ayaa lasoo warinayaa in ay ku barakaceen in ka badan afartan iyo saddex kun oo ruux kuwaasi oo u qaxay baadiyaha magaalada dadka barakacay ayaa wajahaya xaalado adag oo xagga nolosha ah waxaana marka iyaga laga yimaado jiraa dad ku dhintay dagaalada oo ay ku jirtay gabar yar oo dhowaan uun ka qalin jabisay madaraso ku taal magaalada ceerigaabo waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixino kala duwan ayay wakaaladdu saacadihii lasoo dhaafay daawacday waxaana ka mid ahaa bayaankii ka soo baxay taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee lagu faahfaahinayay cagmarintii deegaanka xawaadley halkaasoo mujaahidiintu ay ku dileen kow iyo labaatan isugu jirtaa saraakiil iyo askar murtadiina sidoo kale wakaaladdu waxay saacadihii lasoo dhaafay daabacday warbixin ku saabsan turkiga oo soomaaliya ka dhisanaya xarun uu ku tijaabiyo gantaalada wakaaladdu waxay warkan ka soo xigatay xasan sheekh maxamuud kaasi oo sheegay in turkiga uu soomaaliya ka dhisanayo xarun laga rido gantaalada taasi oo sare u qaadaysa barnaamijka tijaabinta gantaalada ridada dheer ee xukuumadda ankara oo ay doonayso inay soomaaliya xarun uga dhigto tijaabada gantaaladeeda waad mahadsan tahay maahir inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay bashiir hadalayntii ugu weyn ee maanta baraha bulshada ka taagan iyo saacadihii lasoo dhaafayba waxay ahayd dagaalo culus oo shalay xoogooda soo bilowday kuwaasi oo ilaa maanta ka socday deegaanka dacawaley ee ka tirsan degmada xarshin gobolka faafan ee dhulka soomaali galbeed maleeshiyada liyu booliska ee ashaadaladirirka waxay halkaasi ku xasuuqeen dad shacab ah dadka shacabka ah oo ka gadooday xasuuqa ay ku kaceen maleeshiyada liyu booliska ayaa dhankooda hubka qaatay waxayna la dagaalameen maleeshiyada liyu booliska saraakiil ilaa saddex ah ayaa dagaaladaasi lagu dilay shalay dhacay sidoo kale dagaalo ayaa maanta ka dhacay deegaanka uu iska horimaadku ka dhacay dagaalada maanta ma aysan xooganayn balse dagaalada ugu xoogan shalay ayay dhaceen tirada guud ee dhimashada ayaana lasoo wariyey inay kor u dhaafayso konton xubnood oo labada dhinac ah maleeshiyada liyu booliska ee dagaaladaasi ku dhintay waxaa kuwa ugu badan lagu sheegay kuwa ilaalada madaxtooyada xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigahna bashiir caawa waa inagaynta aad buu umahadsan yahay walaalkeen meer maxamed ayuu kaasi ahaa markan iyo kooxda rajada soomaaliya ayaa xayiraad dhanka hawada ah ku soo rogtay degmooyin ka tirsan gobolka gedo xilli halkaas laga dareemayo dhaqdhaaqe ciidan oo iska soo horjeeda amar ka soo baxay kooxda rajada soomaaliya ayaa lagu joojiyey dhammaan duulimaadyadii tegi jiray degmooyinka doolow iyo baardheere halkaas oo ka mid ah meelaha laga dareemayo dhaqdhaaqeed ciidan ee u dhexeeya maamulka ashaadalodirirka isku magacaabay jubbaland iyo kooxda rajada soomaaliya wararka ayaa intaasi ku daraya in amarkan toos loola wadaagay shirkadaha duulimaadyada oo laga mamnuucay in diyaaradahooda ay ka degaan halkaasi sababta ayaa la sheegay in kooxda rajada soomaaliya ay rabto inay ka hortagto dhaqdhaqaaqyada maamulka ashaadadirirka jubbaland ay ka wadaan degmooyinkaasi kuwaas oo ay hogaaminayaan hogaami ku-xigeenka maamulka ashaadadirirka ah ee jubbaland mursadka lagu magacaabo maxamuud sayid aadan iyo wasiirka amniga maamulkaas oo haatan ku wada sugan degmada doolow kooxda rajada soomaaliya iyo maamulka ashaadadirirka ee jubbaland ayaa haatan si weyn isku haya waxaana hadda xiisadda ay u weecatay dhanka gobolka gedo oo ay ku hardamayaan labadan dhinac xasan sheekh ayaa qiray inuu yahay nin xun oo ay dadku ku sirmeen isagoo ku baaqay in doorashada soo socota aan dib loo dooran xasan sheekh madaxa kooxda rajada soomaaliya ayaa si digashaha uga hadlay eedeymaha iyo fadeexadaha dulhoganaya ee isdabajooga ah waxaana isagoo ka qaybgelayay xaflad ka dhacday muqdisho uu sheegay hadal laga dhadhansan karo inta uu sii joogo inuu wadi doono waxa lagu eedeynayo oo ah dhurboobka uu ku hayo shacabka ku dhaqan magaalada caasimadda waxa uu tilmaamay in qofka uu xumaan karo marka uu villada uu galo balse maalinta ay isdooranayaan la iska ilaaliyo oo aan dib loo dooran aan dhegaysano hadalka murtad xasan sheekh hadday fiicnaa waayaan ha ku buuqi ha carqaladayni shiddaha keeni cudurdaad uu ku ligligto oo meelaha kusii qabqabsada ha u yeelin maalinta doorashada la gaaro oday waa mahadsan tahay garabka allah galo caliyo ma fiicnide maxaa cabdiya kaa fiican aan keensanayna dheh waa sida ugu fiican oo dowladnimadeennuna aanay burburna ku garayn kunaan luxluxanaynin shaqada dowladnimaduna ay ku soconayso leanna waxaa la ogyahay qofkaani hadduu qof xun yahay xataa waktigiis haddii la gaaro waa la bedeli doonaa xisbigii dad xun keen keensada waa laga guuraa xisbigii dad fiican kee dad fiican keensadaa loo codaynaa laakiin deganaanshiyo siyaasadeedaan helaynaa siyaasad la saadaalin karaan helaynaa xukuumaddan dowladda dalka maanta xukun tahay waajibkan ballantaanay qaaday waa ka soo baxday boqolkiiba intaanay ka soo baxday waa ka soo bixi weyday wixii la rabay ugu weynaa ama boqolkiiba in yaray ka soo baxday aan iska bedelno kursigaan tobanka jufo ka dhexeeya oo wareegtadaaho qaadadii qaadadii bunka eeda qofa mar ku qaadanayay noqday waxaan rabnaa in laga guuro oo u noqdo kursi ku salaysan tayo yaa waxqabad leh yaa nadiif ah yaa ka madax bannaan waxyaabaha dowladnimada liddi ku ah yaa karti iyo dhiiranaan leh wax ku gudbin kara dalabaadka iyo dareennada iyo waxaa dalku u baahan yahay yaa gudbin kara الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalkeen suheyb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay bashiir diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda waxa ay sii wadaan xasuuqyada ay ka geysanayaan magaalada khaza saacadihii lasoo dhaafayna duqaymo kala duwan ayaa la diiwaan geliyey bashiir oo goobaha maanta ay wax ka dhaceen waxaa ka mid ah rafaax iyo sidoo kale mukhayamka jabaaliya iyo beytulaahiya oo iyagana dhaca waqooyiga magaalada khaza sidoo kale xaafadda aljunaynah iyadana waxaa laga soo sheegayaa in halkaas duqaymo ay ka geysteen diyaarada helikobtar ah sidoo kale duqayn beegsatay mukhiyamka ashaadi ee galbeedka magaalada khaza dhacda iyadana dad shacab ah ayaa lagu dilay waaxda caafimaadka magaalada khaza tirakoob ee soo saartay waxay ku sheegtay in afarlabaatankii saace lasoo dhaafay tirada shuhadadu ay gaarayso kow iyo labaatan ruux halka dhaawacyadu ay yihiin lixdan iyo kow kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waa afartan iyo shan kun laba boqol labaatan iyo toddobo halka dhaawacyadu ay yihiin boqol toddoba kun shan boqol toddobaatan iyo saddex kale kooxaha muqaawamada filistiin dhankooda markaan eegno bashiiro shalay waxa ay fuliyeen howlgal argagax xoogan ku beeray sahaynada dabcan askari ka tirsan muqaawamada ayaa wuxuu ku guulaystay in uu qanaas ku diro laba askari oo sahayno ah dabcan askartaas mid ka mid ah wuxuu ahaa qanaas kadib ayuu xirtay dharkii askarta sahaynada ay lahaayeen isagoo ku labistay isla hubkii cadowga uu watay dabcan wuxuu dhex galay askar sahayno ah iyadoo askarta yuhuudda ah aysan dareemin dagaalyahanka kadibna halkaas ayuu isku qarxiyey oo waxa uu fuliyey camaliyad nafuurnimo dhanka kale magaalada talaabiib xalay duqaymo ayaa lagu qaaday laba sawaariiq ah oo laga soo turay yeman ayaa waxay ku dhaceen caasimada yuhuudda muuqaallo iyo sawiro lagu faafiyey mareegaha internetka waxay muujinayeen qalabka difaaca hawada sahaynada oo ku guuldaraysanaya inuu soo rido sawaariikhdaas kadibna waxa ay ku hoobanayaan dusha dadka yuhuudda ah ilaa soddon ruux ayaana la xaqiijiyey inay ku dhaawacmeen walow wararka qaar ay sheegayaan inay dhimasho ay jiraan xubintii aan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey xaaladaha filistiin caawa halkaas ayaan ku hakinaynaa
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى qaybaha dambe ee faafareebka wararka ayaan isla soo gaarnay dhegeystayaal markan iyo wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa dowro u qabatay dadka sida dhuumaalaysiga wilaayada ku soo geliya misna ka ganacsada maandooriyaha qeybiisa kala duwan dowradan oo ah midii ugu horreysa nooceeda ah oo loo qabto dadkan isticmaala islamarkaana ka ganacsada maandooriyaha ayaa laga kala keenay dhammaan degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe muddada ay socotay dowladda waa laba bilood waxaana ka faa'iidaystay toddobaatan iyo shan ruux waxaana ay ku qaateen cashiro kala duwan munaasabaddii gebagabada ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid a culimmada wilaayaadka islaamiga oo dardaarano kala duwan goobta ka jeediyey ilaahay qur-aankiisa waxa uu ku leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru walmaysiru waalansaabu waalaslaamu rijsun min camali shaytaan war kuwa iimaanka laga helayow oo khamrada iyo zinada iyo macnaha khamaarka iyo waxaas oo dhan iyo wixii la halmaala oo xeradaas soo gala waa waa waxaan wanaagsanayn rijsun weeyaan waa qurun weeyaan isaga haraa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay walaalayaal intaasaa dowro hadda laydiin hayay laba bilood ku dhowaad waxaa la rabaa dowladda ayadaa inaan la qubin walaalayaal ninka weyn oo ragga ah oo laba bilood meel lagu hayay ujeeddaduna ay tahay inuu waxa uu ku dhex jiray ka haro hadhowtana wixii haddana dib ugu noqday xaalkiisu muxuu noqonayaa walaalayaal caqli ma leeyahay caqli ruuxaas laguma arko nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalih wasalam kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin xaraam mid kasta oo wax wareeriya waa khamro weeya khamrana waa xaaraan wax kasta oo ruuxa maankiisa bedelaay waa xaaraam ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsado walaalaya waxaas dab dibdama ha ugu laabanina xooggiinna ku shaqaysa ilaahay caabuda diinta ilaahay gargaara ha ku laabanina waxaas waxaan kaloo idinkugu darayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala diinta aad barateen sii wata meesha aad gaadheen fartii iyo qur-aankii iyo khayrkii sii wata walaalayaal dad waaweyn baa la yahay caqli baa la leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaas kaa soo saaray adigu ha ku laabanin alla idinkuma celiyo maamulkan waxa way qabtay dowladana allaha barakeeyo mujaahidiintana allaha gargaaro hada bilahi towfiiq wasali allah wasalam calaa nabiyina muxamedin awalan ilaah baa mahadsan subxaanahu wa tacaala marka ugu horraysa naftayda itiinaba waxaan u dardaarmayaa taqwa allah waana midda lagu liibaano fi dunya walaakhira midda kale binu aadan baan nahay aqdaa way jirtaa laakiin waxaa loo baahan yahay inaan alla u toobadkeen watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuuna lacallakum tuflixuun toobadu marku waa muhiim waxa laga toobadkeenayana waa dunuub iyo macaasi ilaahay wuxuuna siiyey subxaanahu wa tacaala diin qaali ah oo diinu islaam caqligii aan ku fahmi lahayn ilaahay wuuna sii waana waxyaalaha muqadaska shareecadu ilaalisa caqligaa ka mid ummaddii waxaa la rabaa marka mukhaadaraad iyo daraagis in ummaddii lagu baabi'iyo arrinkaana waa arrin halis wey dalkeennii baa la keenay waa barnaamij gaaladu ay wadaan waxaan u sheegaya arrinta aan ugu celinahay waxaa weeye adigu ka hadda nadiif baa tihiin laakiin ummadda kale ugu diga muhaadaraad waa wax caqliga bedela waa wax muskir ah waa wax qofka dareenkiisii iyo garashadiisii iyo caqligiisii baabi'inaya oo bedelahay ilaaha qofka waxba uusan kala fahmin oo wax lagu lahaa xuquuq lagu lahaa iyo xaq lagu lahaa uusan kala fahmin shaqadiisii uusan fahmin xuquuq bilaadan uusan fahmin waktigiisii uusan fahmin maskaxdiisii baa dee bedelantay asbaabta ku riixina qofka kow horta waa dacfu iimaan qofka diintiisii maxaa yeelay iimaanku waa shay waasic ah oo qofka xumaanta ka celinayo mar haddii iimaankiisi iyo diintiisa qofka dacfi uu ku yimaado waxaan buu iska dhexgeli dhanka kale haddii shaydaanna asagana waa sabab kaleoo daafice ku riixaay saaxiibbo xun hadduu samaysto oo waxaan dhex gala maali maalinta dambe asagana waa lagu dayayaa wixii buu dhexgelayaa marka marka waxaa la rabaa qofka in dad wanaagsan saaxiibbo uu ka dhigto way badan yihiin asbaabta dawaaficda aaday u badan yihiin madaraadka ka imaanahay waa wax la wada dareemi karo maantana waa dareennay caqligiibuu baabi'in diintiibuu baabi'in dhaqaaluhu baabi'in bulshaduu baabi'in waxay noqon marka bulshadaas bulsho aan qaymo lahayn waxna ma baranays cadowgeedana iskama difaacays ayadana isma dhowraysa qof kastoo maanta naga mid haddii uu arka qof waxaa ku dhex jiro ha ugu nasteexeey waa mas-uuliyad marka saaran eena wada saaran ilaahayna waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala bulshadeen waxaas inuu ka badbaadiyo wajazaaku allahu khayran asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu دورة ودورة الهداية الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصاد داشين وحبضنا إذا كرنا أو علمي إيو عبادة أن وصاكر الستان إلهي إذا كي إلهي سبحانه وتعالى وحي أد صاكر الستان علمي إيو عبادة إيو لون والببعة ha idinku anfaco horay u sii wada saaqidnimo dib ha ugu laabanina ma mid qof niyaysan baa idinku jira inuu meeshii ku laabto ilaahay idinkuma celiyo masaajidada safka aynoo ballana sidaa awgeed markaa ilaahay dib nooma soo celiyo wax damboo noloshiisna u daran oo mustaqbalkiina xumaynaya allah idinka dhowro allah idinka ilaaliyo go-aanna qaata qofkii go-aan qaata guushuu gaadhaa ilaahay idankii sidaasi ma isku ognahay hada wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin intaasi kadib waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey maamulaha dowladda muddada labada bilood u socotay dadka sida dhuumaalaysiga wilaayada jubbada dhexe ku soo geliya miisano isticmaala maandooriyaha qaybiisa kala duwan إن شاء الله تعالى وحان كور بحرينا دورة الهداية آه، دوردا waxaa soo abaabulay oo soo nidaamiyay ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe waxayna ka hirgashay degmada Jilib ayay ka hirgashay dowrada waxaa loo soo arooriyey oo loogu talagalay inay wax ku bartaan ragga isticmaala ama ka shaqaysta muqaadaraadka tiradooda waxay ahayd soddon iyo labo dowladda iyada marka waxay qaadatay muddo laba bilood oo kaamil ah duruusta lagu qaata waxaa ka mid ah kow mukhtasiru tarbiyati alislaamiya maca as'ilatin wa ajwiba caqiidada fiqhiga siirada adkaarta laba waxaa kaloo la qaatay usuulu halaata fi lcaqiida ayaa la qaatay saddex risaaladii la yidhaahdo alqawaacid alarbaca fi macrifati shirki waxay kale qaateen xifdinta iyo saxidda nudqiga juska koowaad oo qur-aanka ayayna ka qaateen oona la xifdisiiyey maadada shanaad ay qaateen waxay ahayd alkitaaba qoraalka waxaa intaa barbar socotay oo maadada lixaad noqonaysa muxaadaraad tiro badan oo kala duduwan ayay qaateen waxaa tarkiiska la saarayo aada looga sii hadlaaya xaaraan inay ka tahay dadka muslimiinta mukhadiraadka inay wax xun ay tahay dhibkeeda ay nafsad ahaan iyo jasad ahaan ay dadka gaarsiinayso iyo in laga xalaal miirto oo qofka ahlu warac oo noqdo uuna ka shaqaysto kasab xalaal ah intaas ayay muxaadaraadka tarkiiska saarayeen muxaadaraadka horta waxay baxayeen maalin kasta marka laga reebo maalinta jimcaha ayay baxayeen ardayda way ka faa'iidaysteen waxayna u noqotay fursad aanan hore u soo marin ilaahay subxaanahu watacaala waxaa u weydiinaynaa inuu hanuuniyo oo ku hanuuniyo xaqa qalbigooda inuu julciyo inuu tusiyo maslaxadooda adduun iyo midda aakhiro inuu necbaysiiyo waxyaabaha xunxun iyo munkaraadka iyo muqadiraadka inuu necbaysiiyo
sidoo kale waxaa goobta ka hadlay dadkii muddada xareysnaa oo iyagana si fiican wax u bartay kuwaas oo ka warbixiyey waxyaabihii ay faa'iideen iclam ogow raximakallah allah ku naxariista annahu shayna yajibu ay ku waajibto calaa kulli muslim qof kastoo muslim ah oo muslimatin gabar kastoo muslimad ah tacalamuu inay bartaan haadihi halaatat almasaa'ila saddex masale waalcamalu bihina ayna ku camal falaan aluulaa tan koowaad ana allaha alle khalaqnaa waan abuuri warasaqnaa waan arsaaqi walam yatrugna nooguma tagin hamalan dheldheel بل اسكبت داي أرسلا ونصدر إلينا حقنا رسولا رسول ونصدر والدليل قوله تعالى يا دليله إنا أنك أرسلنا وإن صدرنا إليكم حقنا رسولا رسول وإن صدرنا شاهدنا إذن كما القاتئة عليكم دشينا كما سيد أرسلنا لو قدر إلى فرعون فرعون رسول الله قدر فعسى وعسي فرعون فرعون الرسول رسول كعسي فأخذنا واقبنا أخذا قبشا وبينا أذك ما هو الإحسان؟ الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ما معنى لا إله إلا الله؟
معناها لا معبود بها إلا الله كم شروط لا إله إلا الله وما هي؟
ثمانة سيد العلم اليقين الانقياد القبول الصدق الإخلاص المحبة الكفر بالطاغوت ما أعظم ما أمر الله به أعظم ما أمر الله به التوحيد ما هو التوحيد؟
التوحيد هو إقرار الله تعالى بما يختص به من ربوبية والألوهية والأسماء والصفات فائدة التوحيد هي الأمن في الآخرة من العذاب المؤبد والهداية في الدنيا وتكثير الذنوب ما هو الشرك؟
الشرك أن تجعل لله ندا وهو خلقك أن تعلم بري أن الكافرين مشركين الذي هانيو قاتلوهم لدقالمي رسول الله صلى الله عليه وسلم لدقالمي مقرون ما بقراينا أن الله إيو هو خالق وإنه إلهي خالق سي مدبر أسمام ريو لجميع الأمور أمور أسمام له ولم يدخلوا من هكذا ذلك أسألين كاسكاسة في الإسلام إسلام نظم هكذا ودليل قوله تعالى يا أن دليل قل للنبي ما يرزقكم ما يسين أرزاقه من السماء سمدسين أرزاقه والرب سين كشانه والأرض أرض سين أرزاقه وثمرات سين كبيرة أما يملكوا أي سين حنذي سمع مغلق أي حنذي ولا أبصار عرقه وما يخرج الحي من الميت وفك حي أي والميت هكساره ويخرج الميت من الحي وفك دمذي أي والحي هكساره ويدبر الأمر أمرك أي معمولة فسيقولون ما يبقى الله فقل للنبي أفلا تتقون إلهي مكبستنا
eebow ammaan iyo wanaag idilkeeda aday kuu ahaatee islaamnimo iyo amni adigaa noogu deeqee afartan maalmood in ka badan ayaan baranaynay adkaar iyo xadiis iyo aayadaha qur-aanka duulkii u istaagay diinka alle difaaceeda allow darajadooda ka dhig jaratulfardows allow ducadeenna aqbal aamiin aamiin erayada waxaan kusoo koobi istikfaar iyo alle toobadeenna ha aqbalo
dadka dowladda loo qabtay oo mudneen oon ninba meel laga keenay oon isku meel ku nooleen lixdan habeen ayagana waxaa inta noola keenay oo macnaha kolleyba dowladda noogala qabtay waa ujeeddo diin alxamdulilah wax badanna waan faa'iidnay oo nala fahansiiyey hadday wacdi noqoto kii dhagaha ka noqdo kii qoraal noqoto dadkan oo dowladda loo qabtay oo muslimiinta oo annagana aan aniga ka mid ahay wallaahi maxaan u dardaarmayaa naftiinna iyo nafteennaba cabsi annagana aan noqonno dad wax loo sheego wixii loo sheegano qaatay ilaahay inuu naga dhigo wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa qayb ka ah xubnihii marti sharafta ahaa ee ka hadlay dowladda loo qabtay dadka sida dhuumaalaysiga u isticmaala waxyaabaha maanka dooriya misna ka ganacsada ilaahay subxaanahu watacaala ayaa mahad iska leh dowladuna magaceeda waa magac cajiib ah waa dowlatu lhidaaya lidacwati waalirshaad waxaa laga inshiqaaqay ama laga dhambalay dowladii weyneed irshaadu lumma ila sabiili irshaad kullukum raac wa kullukum mas-uulun can raaciyatihi waa la dadaalay dadaalka muuqdana waa dadaal aad iyo aad u qiimo badan xamladii socoteen rag ayaa laga soo soocay raggana waxay ka kooban yihiin afartii degmo afartii degmo ragga ka yimid maanta waa rag cilmiyeysan maasha allah bandhiga noo muuqdo iyo siduu u qiimaysan yahay iyo wanaagga iyo kheerka baxay man yahdi illaahu fahuwa almuhtad horta awalan qofku ilaahay hanuuniyo ayaa hanuunsan walaalayaalow heerka maanta aad taagan tihiin yaan laga dhimin insha allah insha allahu tacaala hala dhammaystiro arrin qiimo badana u fadhidaan annana waa ku faraxsannahay waxaan u mahad celinaynaa weliba culummada maamulka islaamka ilaahay ha noo wanaajiyo ilahay ha noo xifdo ilahay ha noo raajiyo cilmiga asaga ahaa guryaha ka bilaabo kowda hore qof walba meeshan fadhi reer uu leeyahay owlaaduu dhalay nimaw ilaahay ka cabsada qof dayaca golmo lahan ogaada islaamka caqligeenu noo ilaaliyey waxa dadaalku u bixina waxaa waaye caqligaas inuusan dayacmin oo la ilaaliyo derbijiif ka warramnima muxuu faa'iido u leeyahay nin dhanoo aabba ah owlaad sugayso xaas leh ka warran bal caqligiis hadduu bedelayo derbi uu ku calaalaxayo waa arrin dhib badan waay haddii ummaddii lagu dhaxayo wixii ayaga ka warranba lagu sii fasahaadinayo dana kaaga sii daran nimayahu ilaahay ka cabsada ta maqan oo ogtihiinna runta u sheega oo waaniya oo dacwada la idiin sheega gaarsiiya asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh nagu soo kulmiyey makaankan sharafta badan innagoo mixnaa ka ambaqaadayno kutubkii ilaahay sidii loo karyeeli lahaa oo dadka mixnaa mas-uulka laga yahay wax walba mixnaa diintooda iyo dantooda adduunyo looga fikiraayo allihiina soo waafajiyey allahaasaan wax badan u mahadnaqaynaa dowro loogu magac daray dowratulhidaaya oo barbar socday macnaa xamlatu irshaad lumma ilaa sabiili rashaad dowradaas ayaa maanta ixtitaamkeeda ayaan ka soo qayb galnay walaalayaal aad baan idinka- idinkaga mahad celinayaa dhabar adeegii iyo sabirkii iyo dulqaadkii iyo micnaha dadaalkii iyo juhdigii aad bixiseen aad baan idinkaga mahad celinayaa ee khayr badan iyo duruuso fara badan iyo kutubo badan ayaad qaadateen waxaa laydinka rabaa wixiid qaadateen camalfal baa loo baahan yahay waan bartay ama waa waa la ii sheegay ama waa xambaaray keliya ma aha guryaha inaad ka bilowdaan kadibna macnaha deriska aad u gudubtaan kadibna faafisaan xaafadaha iyo meel kastoo aad waxyaalo munkaraad ah ku aragtaan ama muqaadaraadba la dagaalantaan waxaan kaloon boorinaya in waxbarashada meesha hadda aad joogtaan inaad meeshii aan lagu dhaafin Eh, maalintii waa laba iyo toban saac eh, in la qab- loo qabto muddo af soddon daqiiqo afartan daqiiqo hal saac waxbarashada in loo huro ayaan boorin lahaa si fiican loo dhuuxo salaadaha lagu tukado manaha masaajidka xifdul caqli caqliga in la ilaaliyo u baahan yahay waa waxyaalaha shareecadu aad ay ugula dagaalamaysa waay ee xarakatu shabaabul mujaahidiin ihtimaam badan bay siinaysaa daroogada waxaa la yidhaahdaa umul khabaa'is waxyaalaha xunxun ay hooyo u tahay ilaahay ka cabsada wixii ilaahay idinka reebayna ka hara wixii ilaahay macnaa idin farayna fartoonaada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu dambeynna waxaa kelimad qayima ka jeediyey munaasabadda sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام إخوة الأعزاء الله يا مهد إسكال سبحانه وتعالى عليه إنه نعمي نعموين كفرها بدن أن نسوكه بكرين وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها nicmooyinka ilaahay uuna siiye ma soo koobi karna nicmo walbo ilaahay uuna siiyana xag rabbi ayaa inooga haatay wamaa bikum min nicmatin fa min allaahi waxaa inugu waajibtay marka inaan ilaahay subxaanahu watacaala ku shukrino nicmo walbo uu ina siiyey nicamku ilaahay ina siiyey waxaa ka mid a midda hadda maanta aan u fadhino xafladan eh, khitaamka aan ku soo xirayno dowradan eh, isimkeeda la yidhaaha dowrat alhidaayati waalirshaad oo shicaarkeeduna uu yahay yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara oo aan u qabannay eh, dadka walaalaheenna muslimiinta ah ee iyagu mataqaanaaye ku aafoobay ee ka ganacsiga ama cunidda daroogada ku aafoobay ayaan dowradan u qabannay dadkaasoo isugu jira rag iyo dumar eh, ragga tiradoodu waa soddon iyo laba qofood oo aan dowro ugu soo xareyno magaaladan jilib ee aan hadda fadhina dowradan soddon iyo labada qofood loo soo xareeyee ragga ah waxay socotay muddo laba bilood ah bifadlilaahi waraxmatihi nabadgelye iyo khayr iyo amni ayuu ilaahay inoogu dhameeyey allah ayaan uga mahad celinaynaa subxaana wa tacaala dadka walaalaheena hadda aad aragtaan wujuuhdoodu quruxda badan tahay eh, waa dadkii shalay eh, arrintan ku aafeysnaa qaarna way ka ganacsan jireen qaarna mataqaanaaye way dalaali jireen qaarna way cuni jireen anwaacda kala gedisan iyo isugu jireen dhammaantoodba ilaahay mahadii duruus ayay qaateen kala duwan oo diini ah diin ahaan ayaa loogu sharaxay daroogadu dhibka ay leedahay sharcan sida ay xaraam u tahay oo islaamku uusan u ogolayn waxaa loo sharaxay caafimaad ahaan dhibaatada qofka jirkiisa ay u geysan karto dhibaatada ay leedahay ee diin ahaan iyo caqli ahaan iyo caafimaad ahaanba waa loo tusiyey sidaa darteed maanta waad arkaysaan cardiga iyo bandhiga ay samaynayeen taana waxayna tusinaysaa in ilaahay subxaana wa tacaala muddada labada bilood wax weyn uu kaga bedelay dadka walaalaheena muslimiinta ah aragtidana hadda waa tan markhaatiga aan ka wadanahayoo horteen ay ku soo bandhigayeen cardiga weyn ee quruxda badan sidoo kale iyaduna waxaa garab socday dowro loo qabanayo dumarka noocan oo kale oo iyaguna ka ganacsada daroogada ka ganacsada ama baranjigu u ahee loo dhiibo oo mataqaanaa dadka kor ka keena ay u dhiibtaan oo iyaga dushooda lagu iibiya gabdhahaas iyaguna degmooyinka afarta ahba yaan dowro ugu qabannay gabar walba maraakiista ku yaala degmooyinka ayaa loogu qabtay iyaguna tiradooda waa afartan iyo saddex dumara afartan iyo saddexda dumarka ahna sida hadda raggaan aad u aragteen oo kale ayay iyaguna duruusta u qaateen waxaa ka muuqday iyaguna sidaan oo kale wanaag iyo khayr fara badan ayaa ka muuqday ilaahay subxaana wa tacaala waxaan u weydiinaynaa inuu hanuun iyo khayr uga dhigo ilaahay uu kaga saaro dhibkii shalay ay ku jireen kuwii de irsaaqda ka raadinayano irsaaq kaloo xalaaloo ka khayr badan inuu ilaahay ugu bedelayaan ilaahay subxaana wa tacaala u weydiinayaa kuwii dee cuni jirana ilaahay subxaana wa tacaala inuu halkaa uga ekeeyo oon dib dambe loogu arag sida iyaguba hadda ay noogu ballanqaadeenoo ay u yiraahdeen dib dambe ugu laaban mayno cunideeda iyo ka ganacsigeedaba yaan ilaahay subxaana wa tacaala weydiisanaynaa inuu uga dhabeeyo dowradan waxyaalaha cajiibka aan aragnay waxaa ka mid ah walaal ka mid ah walaalihii dowradan aan u xaraynay muddadii labada bilood ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qadaray dowradiiyo socoto dhexdeed inuu ku geeriyooda walaalkaas walaalaha cashirka siinaya culummadaha waxay ii sheegeen markii meeshan la keenayey wuxuu ka mid ahaa afraaddii tawxiidka ku dhibanayd oo muddo lagu celcelinayey oo la barayay ayuu ka mid ahaa laa ilaaha ila allahu maxamedun rasuulullah keliya ku dhawaaqideeda iyo macnaheeda iyo arkaanteeda iyo shuruuddeeda ayaa la barayay ilaahay fadligii subxaana wa tacaala wuxuu soo gaaray isagoo dowradii gudaheeda ku sharaxaya laa ilaaha ila allahu macnaheeda arkaanteeda shuruuddeeda sharaxaya oo ummaddii walaalihiisa ha u akrinaya ayay geeridu u timid taa marka waxaa la dhihi karaa waa guul iyo farxad weyn oo isagana ilaahay subxaana wa tacaala si gaar u siiyey innagana ka dee dadkii howshan qabtay oo u istaagana farxad weyn iyo inoo tahay hal qof oo muslimah oo isagoon laa ilaaha ila allah aqoon dhiman lahaa haddii ilaahay sabab uu inooga dhigay taasu nicmo weyn ayay inoo tahay hal qof oo ilaahay subxaana watacaala uu gacantanada ku badbaadiyey ilaahay aan uga mahad celinayna subxaana watacaala taasna waxaan rabaa muslimiinta guud ahaan gaar ahaan walaalaha hadda dowradan ka soo baxay waxaan ugu baaqayaa inaysan dib ugu laaban daroogada ka ganacsigeeda iyo cunideedaba inaysan dib ugu laaban ilaahayna uga baqan subxaana wa tacaala annagu wixii ilaahay subxaana wa tacaala uu ina karsiiyey xujo ah waan ku oognay wixii maanta ka dambeeya waxaan rabnaa iyagu inay isxilqaamaan ilaahayna uga baqaan aysan ku laaban guud ahaan muslimiinta waxaan ugu baaqayaa meel kastoo ay joogaan in insha allahu tacaala ay u istaagaan oo dadka walaalahooda muslimiinta towxiid la-aanta dhimanaya in laga badbaadiyo ummadda naarta in laga badbaadiyo waxa dhamme ilaahay rusushu u soo dira waxaa weye ummadda in naarta laga badbaadiyo weeye sida dowradaba shicaarkeedu uu ah yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara ehelkiina iyo mataqaana naftiinaba ka badbaadiya le dadka iimaanka laga helayo naarka badbaadiya dadkaanu marka waa eheladeen waa qaraabadeen waa dadkii aan wada dhalanay waa dadkii soomaaliyeed ee nugu midabka ah nugu lahjadaha inaan naarta ka badbaadinina waajib ina saara weeye ummadda guud ahaan waxaan ugu baaqayaa towxiidka in ummadda la gaarsiiyo in ummadda aakhiradooda aan badbaadino taana waxaan wakiil ooga nahay nabigeena maxameda salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xamladan inaan xarayno walaalahan waxay ka dhalatay xamladii hore ee xarakadu si guud ay u cilaamisay xamlatu irshaadi alumma oo shicaarkeeduna ahaa kullukum raaci wa kullukum mas-uulun can raaciyati ayay ka dhalatay markii xamlada aan wadnay ayaa waxaa inoo soo baxday dadka noocan ee daroogada ka ganacsada inay u baahan yihiin dacwo iyo diin inaan gaarsiina maantana bifadli illaahi waraxmatihi intaan in ka badan way naga mudan yihiin biidni illahi tabaaraka wa tacaala waqtiyo kale haddaan u helnana waan siin doonaa iyaga iyo bulshada inteeda kaleba waxaan idin leeyahay jazaakum allahu khayran ilaahay subxaana watacaala ha idin barakeeya sabarkii iyo dulqaadkii muddada aad muujiseen ilahay ajir ha idinka siiya xumaantii shalay aad ka soo toobadkeenteen oo ka laabateenna ilaahay dib idinkuguma celiya wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafreeb kurarhka oo qodobo xiisa le aad ku dhegaysateen kulanti dambe ayaa inoo balanaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu